munaasabadan oo ahayd mid ay ku qalin jebinayeen arday macadka sacaada tudaarayn ee magaalada guriceel ka bartay culumta shareecada islaamka ayaa lagu qabtay degmada guriceel ee gobolka galgaduud xafladan waxaa ka qayb galay macalimiin mas-uuliyiin ka socday jaamacadaha magaalada guriceel waalidiin arday iyo sidoo kale qayba kala duwan ee bulshada ugu horeyn qaar kamida bulshada kasoo qayb gashay munaasabadan oo ay ku jiraan waalidiin iyo culimowdiinka magaalada ayaa bogaadiyey ardayda iyagoo sidoo kale ka hadlay muhiimada barashada diinta islaamku ay u leedahay bulshada bismillaahi raxmaan raxiim allaahuma salli calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi muxamedin wasaxbihi wasalim halkan waan ku faraxsannahay kasoo qaybgalka aan kasoo qayb galnay madarasada sacaadatu daareyn oo ardadanadu ay wax ka bartaan ilmahanaga ilaahay khayr badan ha siiya culummada iyo mashaa'iqda ay noo soo gaarsiiyeen heer wanaagsan kutubada culuumta caqiidada ay si wanaagsan uga dhiseen waan ku faraxsannahay boqolkiiba boqol ilmahanaga heerka naloo gaarsiiyey ilaahay ayaa mahad iska leh gaarsiintaas mashaa'ikhdanadu ay noogu soo dadaaleen inta kale oo aalaadaan waa loo adeegsaa maxay waa cilmu tafsiir cilmu lxadiid cilmu lfiqhi maxaa la yihahdaa saddexaas cilmu sharci saddexdaas meeshaan lagu dhigayn weliba saddexdooda marka isimaa waxaa daran cilmu fiqiga maxaa yeelay ay waa usuula la yihahdaa xadiidka iyo qur-aanka waa usuul asal waa asalkii waay fiqiga waxooya farci furuucdii waay ugu dambeyna gudoomiyaha jaamacadda samafiil faraceeda galmudug gaar ahaan degmada guriceel ee gobolka galgaduud oo ka qayb galay munaasabadan ayaa hadallo bogaadin ah goobta ka jeediyey
oo ku mashaqaysan ilmaha quudkooda inay raadsaan keliya laakiin aan xoogga saaraynin inay si hoose uga warqabaan ilmahooda waxa ay baranayaan macaahidda iskuulaadka ee waxbarashada ka shaqeeya ee maadiga keligood kumay filna inay siiyaan ciyaalka tarbiyada maanta ay u baahan yihiin waxaa loo baahan yahay si midaysan maalinkii qur-aanka soo dhigay culamaa udiinka madaarista caynkan oo kale gacanta ku haya waalidiinta ilmaha dhalay
ardayda munaasabadan loo qabtay ayaa noqonaya dufcaddii koowaad ee ka qalin jibisa macadkan kuwaas oo bartay culumta shareecada islaamka